The following is a recording of Somali.
bal waran waa nabad iyo Haye.
kheyr ilaahay mahadiyo goormaa timiday shalay baan imiye bal iska warrama waan iska fiicannahay sidee tihiin idinku khayr xamdi allah aad baa loo wanaagsan yahay haye bal adigu waran waa fiicanahay dalkii ka waran dalkii aad baa loogu nabdoonaa haye maraykanka maxaad ka qabanaysaa waxaan isleeyahay aad jaamacad geshi haye jaamacadeed gelaysaa yuuseelee baan niyadda ku hayaa haye waa uclm iskuul fiican baa waan laygu yidhi dee anigu weli maan aragin haye Haye.
maxaad baranaysaana waxaan isleeyahay aad baratid in wax public health la yidhaaho haa public health baad baranaysaa haa haa waaba maadad fiican baan u malaynaya waa laga yaabaa haye dee waddankii waa lagu roonaa haye roob fiican baa ka daay mhm, dadkii waa iska wanaagsanaya haye dee ciddiinniina waan arkay haye salaan wanaagsan bay kuu soo dirayeen haye adigu miyaa dhammaysatay maya anigu weli hadda weli iskuulkii baan wadaa haye oo waxaan filayaa inaan sanno dambe sii joogi doono sanno dambe ah haa oo waa dheer tahay haa goormaad isleedahay aad laabatid waxa aan filayaa inaan laaban doono marka aan hawshan waxbarashadu ii dhammaato waayahay dee waynu is arki doonaa haye goormaad ii imaanin anigu iminka firaaqa ma lihi haye laakiin waxaan rajaynayaa inaan saddex be- saddex beri ka bacdi haa aan ku imaado haa haddii ilaahay yidhaaho haadii baxmo hawl baa iminka aan hayaa ina oo muddo iga dhammaanaysa Mhm, marka waxaan filayaa markaan hawshaas ka baxo haa.
inaan ku imaado halka aan ku jiro miyaad garanaysaa maya haa inankii maxamed mm, yaa yaqaano meesha mm, isagaad markaa la hadli haye isagaa kuu sheegi doona haa ama waaba ku keeni doonaa haye anigu markaa iminka wax hawla ma lihi haye fasax baan iskaga jiraa dee weli waxba maan bilaabin haye marka waad ila soo hadli kartaan markaad ii imanaysaan haye si aad iigu sii sheegtaan haye oo aan idiin sugo haye dee markaa waynu is arki doonaa dhowaan insha allah goormaad adigu iskuulka bilaabaysaa bil dabadeed haa dee maxaad qabanaysaa ma intaa ka horraysa haa dee intaa ka horraysa dhulkaan baranaya iyo magaalada haye magaaladaan rabaa inaan barbarto haye iyo dee waxaan sii dhammaysanayaa waxyaabihii moogti iskuulka layga rabay inaan dhammaysto haye waraaqahayga iyo waxaa haye baan sii diyaarsanayaa haye marka dee aqalna waan raadsanayaa imika hudheel baan kusoo degi hudheel baad hadda ku jirtaa haa haye dee gurina waa inaan raadsadaa haye waayo hudheelku waa qaali aha markaa sidaasaan ku tala jiraa haa haa meeshani hudheelladu mhm waa s- meesheenni way ka gedsanto aad bay qaaloota waa run haye dee reerihii waa lagu nabdoonaa soo maha aada iyo aad aad baa loo fiicnaa si fiican haa dee dalkan maraykanku waxbarasho fiican baa taalla haye markaa dee aad baa looga faa'iidaystaa waa run aa waa weliba een, iskuulka u c l a mhm waxaan u malaynayaa inuu iskuul fiican yahay haa oo adigu kaad dhigatay magicii anigu waxaan dhigtaa u s c u s c baa la yidhi haa u s c baan dhigtaa marka waa iskuul isaguna sida u c l oo kale ah Ah, laakiin waxaan u malaynayaa inuu u c l a ka fiican yahay oo weliba maadada aad baranaysid ee public healthka inuu aada uga fiican yahay ayaan ku rajo weynaa marka waa waxaan filayaa inaad inaad ka faa'iidaysan doontid Een, waxaad iiga warantaa ma kelidaa baa yimid mise dad kaloo kula socday baa jiray maya kelidayuun baa nimiday imika haye waxaa laga yaabaa inay sanadka dambe haa baa la filayay in scholarships badan la helo haye oo dad badan ay yimaadaan haye marka in deeq waxbarasho dibadeed baa la sugayay haye badan haye marka sanadka dambe ilaa tobaneeyo qof baa la filayaa inay helaan haye oo u badan wasaaradda waxbarashada haye
iyo wasaaradda tacliinta sare haye
marka dee waa taasaa lagu rajo weynaa marka Mhm. haye wallaahi waaba fiican tahay dadkii hadday yacni waxbarashadoodii aada u kordhayso haa haa aad baa loo wanaagsan yahay haye kow waan anigu iska fiicanahay haye anigu halkan waxaan joogay muddo laba sannadood a imika haye dee waxaanan bartaa engineering baan bartaa haa oo engineering school fiican oo engineering ee u s c leedahay haye markaa dee baryaha anigu wax warag dalkii kamaan helin haye waxaan ku howlanaa uun waxbarashadayda oo miyaadan waraaq lagu soo dirin waraaqo hadda waxa iigu dambaysay muddo dhowr bilooda ayaa reerkii waraaqa aan ka helay iigu dambaysay haye Een, dee bal waan intaan kuu imaado mhm.
ayaa warkii anigu dalkii aad baan ugu baahnahay waa run oo dee saddexdaa biloodba waa in yaabana waxaan islahaa dalkii maxaa dhacay maxaa jira oo yacni noloshii dadkii oo reerka iyagii iyo wixii baan reer warkaray Mhm.
dee markaa waxay la tahay inan intaan ku soo maro Ah.
een, inaan markaa bal kaa waraysto Mhm.
een, guud ahaan sidii dalkii lagu ahaa Mhm.
roob siduu ahaa Mhm.
een, duuniyo iyo dadba sidii la ahaa Mhm.
een, bal markaa xaal guud ahaaneed inaad ii warrantid haddii aad ka warqabtidna Mhm.
bal ciddayadii inaad wax wara oo een, wuxuu xaalkoogu ku sugan yahay Mhm.
aad iga siisid Hade ayaa wax gaar ahaan hadda ma hayo ah.
magaalo kale iyagu joogaanba moogta aniguna muqdishoan ka soo dhoofay oo halkaas haban deganaa haye laakiin guud ahaan dalkii Mhm.
wallaahi wuu fiicnaa Ah, waa la iska xasiloonaa haye roobku siduu ahaa isagu waa wanaagsanaayo oo beerihii si fiican baa loo tabcadayoo haye dadkii waa iska roonaayeenoo Mhm.
meel walba iskuuladii way gaadheenoo haye wallahi iskuulladii ma ballaadheen waa ballaadheenoo Ha, dadkii moogta iminka waxaa loo dhaqaaqay in horumar ha, xagga beeraha iyo xagga waxbarashadaba aha marka horta guud ahaan wadankii sanadkan rajo fiican aha wuu- wuu soo korayay haye laakiin dee gaar ahaan reerkii wallaahi sidaana maanaan isku oqoonin aha dee isku magaalana maanaan joogin aha laakiin wax dhibaatihii ma jirin baan u malaynayaa dee waan maqli lahaa ha marka waxaad filaysaa inay iska caafimaad qabeen oo iska sidaasaan wanaagsan- filayaa ha insha allah Mhm.
haye
Dee wax wax kale oo een, adigu halkeed soo martay markaad soomaaliya ka imanaysa waxaan soo maray rome haye dabadeedna habeen baan seexday roma haye hadeedna waxaan imi new york haye new yorkna habeen baan joogayoo haye reer aanu saaxiibnahay oo joogaan haye habeen la baryay haye subixii dambana dee xagganaan usoo kacay ha iyo los angeles ha markaa waxaaban joogayba dee laba cisho laba cishaabaad joogta haa dee maraykanka ka waran dee maraykanka wallaahi waa meel yaab leh haye meel weyn oo ballaadan oo wax walba ad arkaysid wey ha marka dee weli waan jahabreerkii u horreeyaan ku jira haye maya waa la iska baranayaayo waa intaa horeo dee markaad mujtamac ka timaadideed dhaqan ka timaadideed dhaqan kala timaad Mhm.
kolley waa iska jiraan yacni waxyaabo badan oo laga yaabo inaad dee muddo kaa qaadato inaad waa rar een, dhaqankaa cusub waa Aad- rar aad muxuu ahaa een, la socon kartid intaad la qabsanaysa haa intaad la qabsanayso Ha.
Hay, Kow.
mhm.
marka waa iska muddadaa yarun weeye laakiin ah, markaad iminka waxoogaa dhowr ah, sitimaan joogta haa ee aad iskuulka ku bilaabma ee maaragtay aad dee xasiloonaatid haa wuxuu iska noqonayaa wax caadiya waxa maanta aad la yaabanta Mm.
waayo een, dee waa dhaqanka qof maraykaniba hadduu ka tago halkan haa soomaaliya tago haa isaguba saasuun buu yaab u arki lahaa inta horor ha oo is odhan la yacni waa laba mujtamac oo maaragtay kala gedisan waa rar oo mid walba uu leeyahay nolol gaar u ah waa rar Een, marka marba qofku tuu ku yahay een, ku cusub uunbaa uu ku qalownayaa ma waa rar haye de adigu waad iska fiican tahay imika yaa aad iyo aad Hay.
fiican yaa aad iyo aad baan wanaagsanah waa haa.
meesha aad ku jirtaan guryo ma laga helaa meeshan horta los angeles la yidhaha waxa ugu dhib badani waa guryaha haye
guryaha weliba siiba haddii aad iskuulka u c l gelaysa haa agagaarka u c l waa meel aada u dhib badan Haye.
sida guri looga helay haye
oo waa meel aada u qaaliya marka hore haa marka dad badanina meesha way ardayda oo dhan baa meesha rabta inay guryo ka helaan haa laakiin dhibta jirta waxay tahay guryihii baa yar haa markaasay qaali garoobeen haa markaasaa ay aanad guri f- een, muxuu ahaa een, ka heli karin haa Ah, haddaad xataa guri heshidna waa waxaanad markaa qiimihiisa goyn karin oo qaali ah aad buu qaali u yahay haye marka mushkiladda marka waxa weeye waxaa kaliyaad samayn kartaa inaad meel fog mhm, aad ka soo raacdid eh, muxuu ahaa een, baabuur haye taasina waqti dheer bay qaadataa
dee waa labadii miyaana ismiisaamayno
maya waa kharashkii dee baabuurka qudhadiisu kharash buu iska doonayaa haa laakiin de anigu waxaan ku odhan lahaa u c l a garabkeyga waxba lagama heli karee haa meelaha laakiin aada uga durugsan u c l a baabuur loo soo raaci karayo haa meelahaas inaad eegtid baa hagaagsan aad haa xoog saartid baa loo baahan yahay dee bal waan isku dayi doona haa haddii dee marka horta iminka aad bal intaan ku imaado haa ayaynu beel meelaha guriga ka raadin doonaa haa haddii aan- waxalana waa iska eh, nasiib mm, laakiin bal wixii dadaala haa ay noo suurtooba haa waa aan wadi doonaa waaya yaa aad baad u mahadsan tahay kowdhe hay dee waa inaad la soo hadashaa haa anigu waan kula soo hadlaya iminka waxoogaa unbaa hawsha aan hayaa Number- numberka aan ku siiyo hay telefoonkayga hay waa laba saddex shan hay lix sideed afar shan haa numberkaasaad iga soo wacaysa haa anigu iminka hadda talifan eh, kaygu gurigu sidaa uma fiicna haa Eh, waa iga yara kharibmay oo waxaan isleeyahay mid eh, waxay samaynayaan muddo eh, su- hal s- hal sitmaan ka bacdi haa laakiin waan kusoo wici karaa meelaha waan kaa soo eh, eh, wici karaa haa Eh, waxaanan rajaynayaa in aan waqti dhow haa dee labada cisho soo socota meelaha aynan aynan ku imaado bal sida aynu u gudagalla hawshii guriga waar waar eh, aan- haddii aan aan aan wax heli karo waar waayo waxaa had iyo jeer fiican intaan iskuulka la gelin in la bilaabo hawsha een, waxbarasha intaan hawsha waxbarashada la barin haa la, la gelin waxaa habboon in la bilaabo een, guri raadinta waar oo markaa aad waqti u qaata markaa
End of the recording of Somali.